بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل في فروض الوضوء ويسدى فرضيال كيدي أما واجبات كيدي لآنتيد آني أنسحينين ayaa uu musanifku raximah اllahu tacaala raxmatan waasica halkan uu ka guda gelayaa faradkanina min xaysu lasli isagoo fardulkifaaya iyo fardulcayn u kala baxaa kani waa fardulcaynkii waa wixii qof kasta gaarkiisa looga doonayey ee marka uu rabo inuu weyse la yimaado isaga gooni ahaantiisa u qusaynayay marka musanifku waxa uu yidhi furuud lwudu sittatu ashyaa waysada faradyaalkeeda aanay ka maarmaynin oo cinda aljumhuur marka horeba farad iyo waajib waa isku mid ilaa maa fii bacdi alabwaab marmar inay ku kala gedisnaadaan ama xajka ha noqoto ama salaada ha noqoto fii bacdi almadaahib meela qaarkood waa jiraan laakiin asalku waa inay isku mid yihiin khilaafa lilxanafiya marka sheikhu wuxuu yidhi furuuda weysadu aanay la-aanteed ansaxaynin waxay noqonaysaa lix farad lixda farad afar waxaa lagu sheegay aayadda ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaat faqsuluu wujuuhakum ila akhiri alaaya afar waxaa lagu sheegay aayadda oo markaad damacdaan inaad salaaddii isu taagtaan kuwii iimaanka laga helayo faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila lmaraafiq wamsaxuu biru-uusikum wa arjulakum ila lkacbayn maalan afar xubnood dee aayaddaa lagu sheegay waa wejiga maydhiisa madaxa gacmaha maydhooda madaxa masixidiisa iyo lugaha maydhooda waa afartaa xubnood midna sunnada nebiga ayaa laga qaatay sala allahu calayh wasalam oo waxay noqonaysaa niyadii camal kastoo cibaado ahi niyuu u baahan yahay inama alacmaalu binniyaat bal acmaasha kale lafteeda ayaa in badan ictibaarkeedu niyo la tixgeliyaa meelo badan oo ka mid a ama calaa aqal ilaxwaal markaad hawaab iyo khayr ku doonayso niyay u baahanaysaa qodobka kale ee lixaad oo tartiibka ah cinda almadhab waa qodob la odhan karo waxaa laga qaatay aayadda iyo sunnada oo la isu geeyey aayaddana dhinac ahaan baa looga daliishaday tartiibka sunnada nebigana waa laga qaatay sala allahu calayh wasalam mid kastana in sha allah sideedaynu u ishaari doonaa innagoo hadalkana koobayna markaa sheikhu wuxuu yidhi furuud lwudu sittatu ashyaa waa lix shay alwal waa anniya faradka koobaad ee weysa la-aanteed aanay ansaxaynin waa niyo waayo asalkeedaba camalka inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa sida nebigu yihi sala allahu alayh wasalam acmaashu waxay ku xidhan tahay niyooyinka cid kastaabana waxay niyootay leedahay marka cibaadaadkii inay shardu sixo u tahay ayay markaa ahlulcilmiga jumhuurkoodu ay ku tageen inay shardu sixa u tahay oo la-aanteed aanay cibaadadii ansaxayn qaarkood oo siyaabo kale wax yidhi yidhi waa jiraan laakiin waxay noqonaysaa waa shardu sixa lilcibaada oo cibaadadii ma ansaxayso biduuna niya marka weysadiina maadaamo cibaado mooyaane wax kaleba aanay noqon laabudda min niya niya waa lagama maarmaan marka fuqahadu had iyo jeer markay ka hadlayaan niyada toddoba qodob bay ka hadlaan oo hal bayd ay ku jamciyaan ayaa ay ka hadlaan oo had iyo jeer ay isdaba dhigaan taana si kooban baynu uga hadlaynaa waxay yidhaahdaan oo beydku uu tilmaamayaa maala xaqiiqaة xukm maxal wazaman kayfiyaة shard wamaqsuud xasan xaqiiqaة xukm maxal wazaman waa afar kayfiyaة shard wamaqsuud xasan waa saddexdii kale waa toddobada ah marka xaqiiqa ahaan niyadu maxay tahay niyoy marka xaqiiq ahaan lagu eego maxaa tahay luq ahaanna waa alqasdu waa waxa in loo kaso oo ku talagal uu yahay sharci ahaanna waa qasdu shay muqtarinan bificli waa shay in loo qastiyo iyadoo ficilkiisiina la raacinayo marka koobaad haddaad tahay ma hiya niya niyada inaad sheegaysaa maxay tahay ama ma niya niyadu maxay tahay waxaa lagu leeyahay luqatan waa alqasdu waa wax loo qastiyey ku talagal wey sharci ahaan waxa weeye waa qasdu shay muqtarinan bificli waa shayga inaad u qastido oo u kasto adigoo ficilkiisiina ku lamaanaynaya oo waa inay ficilka la socotaa oo ficilkiiyo isku dartaa allahuma ilaa haddii laga tegi waayo waxay sheegaan afar meelood ayuunbay niyadu ka hormartaa bay yidhaahdeen ficilka inta kale waa la israaciyaa laakiin afar goobood niyadu way horeysaa sidaa awadeed bay bacdu ahlilcilmi u yidhaahdeen taa niyaba lama yidhaahdee casmi baa la yahdaa waa go-aansi niyaba maaha eh waa alcasmu oo afartay ka hormarayso soontii baa kow ah asowm intaad habeenka fiidka iska niyooto ayaad maantaba wax iska cunaysaa waxa weeyaan xaaskaagiiya is arkaysaan marka hawlahaaga iska wadataa haddii hadhow hurdadu kula tagto waagu sidaa ku beryana waad soomanta marka niyadii goormaad la timi fii awali leyl marka taasoo kale bacdu ahlilcilmi waxay yidhahdeen niyaba in lagu magacaabo maaha ee waa in la yahdaa alcasmu waa go-aansi wuxuu go-aansaday berrito inuu soomayo laakiin mar haddaan amara ka dhalanayn magac lagu magacaababa laa mushaaxata fi lisilaax maa lam yatadaman mafsada isilaaxa in laysku khilaafaa dhib kuma jiro haddaanu wax mafsado a koobsanayn mar haddaan hadalkii midho ka dhalanayn waxba macno badan samayn mayso isilaaxa waa laysku khilaafaa lakin waxaynu leenahay waa niyo maadaamay shay cibaado a tahay laakiin waa niyadeedii waa niyadii oo waktigeedii laga hormariyay tasaamuxan sharcigu maadaama cusri ku jiri karo inoo fudaydiyey qodobka labaad wuxuu noqon karaa azakaa zakadana saas si leeg niyada waa laga hormariyaa waxba dhib kuma jiro haddaad iska niyoonoo xoolahayga zakada ka dhiib odhan hadhowna waa la qaadan dhib ma jiro kelmadda odhanaysa haddii masalan ramadaantu fii awali amriba niyoodo oo habeenka koowaadba niyoodo miyaanay iska kaafi ahayn dee bal hadday doonto kaafiba ha noqoto ama habeen kasta niyo cusub bay u baahan tahayba ha la yidhaahdo cala saxiix labada qowl iyagoo amaro la sheegaa marka horeba aanay udhaxayn oo amarada waxay yidhaahdaan qof uun ka seexday intuu maanta isagoo sooman masalan waxa weeye hurdadii la tagtay oo maqribkii aan toosin oo aan aafurin hadduu berri subax gaadho mujide wuxuu la hurdoe kaasoo kale unbaa khilaafku amaradiisu soo bixi kartaa oo la odhan karaa qofkani casarkii shalay isagoo sooman buu seexdo saakana markii waagu baryey buu kacay xalay ma niyoone habeenkii koowaadee niyaduna kuma filna weydikii yidhi maxaa la yeelaya hamaratu lkhilaaf masaladaasoo kaluma baa iman kartabaya taasna laa shaka inuu soomtiisii leeyahay oo uu sii soomanaan karo laakiin iminka masaladanaynu wadnaa labada wax am wax markaa quseeyaba maaha fii awali leyla haddaad niyooto iyo haddaad habeenba gaarkeeda u niyooto halkan waa isku mid waayo fii awali leyla markaad niyoonaysa goormaad niyoonaysaa dee fiidka hore armiyaana sidaa ahayn marka masaladu waa isku mid wax amaray keenaysaa ma jirto fiidkii horead niyoonaysaa fiidkii horena dee ma soomanid adigan maantaba wax cunaya ee marba dacalu kacaya intaasoo hawlood samaynaya marka waxay leeyihiin halkay ka ahayd niyadu maala qasdu shayi muqtarina bificlihi adoo ficilkiisii ku lamaanaynaya shayga inaad shay u qastido adoo ficilkiisiina ku lamaanaynaya waxba kumaad lamaanayn fiidkii horead iska niyoota marka taasoo kale niyadu way ka hormartaa waana lagu tasaamuxaya zakadii baa ka mid ah udxiyadii baa la mid ah waxaa kaloo la mid ah kafaaraadka afartaasay sheegaan marka markay leeyihiin waxa weeyaan shay kasta awalkay ka gashaa afartaa waad ka soo reebaysaa daabid ahaan saaxibu alfaraa'id albahiya nadmigiisa muxuu ku yidhi wa waqtuhaa fii qowli kulli qaada muqaarinun liwali اlcibaada wuxuu yidhi niyada markuu tilmaamayey waktigeedu fii qowli kulli qaada mid kastoo wax hogaamiya macnaa cid kastoo caalimo lagu daydo marka qowlkiisa lagu socdo muqaarinu liwali اlcibaada cibaadada awalkeeda ayay la xidhiidhsanaysaa laakiin intan waa laga soo reebaya marka xaqiiqadeedii waynu isla garannay maalan waktigeediina waxay noqotay awal lcibaada xukumkeeduna qaalibku waa waajib xaqiiqatun xaqiiqadii waan isla fahanay oo waa qasdu shay muqtaran bificli xukmkeeduna waa waajib aaliban aaliban fii bacdi almawaadic oo aanay waajibin waa jirtaa laakiin qaaliban waa waajib maxalkeedu maxalunbuu lamar saddex ka dhigay nadmiga aynu sheegayna xaqiiqatun xukmun maxalun maxalku waa qalbiga cid iskuma hayso maxaluhaa alqalbi wey halkay ka dhacdaa ee wax laga niyoodaa afka maaha xubnaha kalena maaha waa qalbiga ma lagu qawli karaa wixii qalbiga kuugu jiray naweytu fard alwudu iyo wax ma la odhan karaa in sha allahu tacaala kitaabu salaa baynu u dibdhiganaynaa usalli faradalka halkaasaynu u dibdhiganaynaa bartaas labadoodaba markaasaynu isku khulaasaynaynaa oo ahlulcilmigu markaa halkay kelmadan ka keeneen iyo shaaficiyadu labada meelood ee masalada ay ka daliishadeen iyo sida ay wax u soo dhigeen iyo masalada khilaafkeedu heerka uu istaagi karo kelmad kooban halkaasaynu kaga odhan doonaa in sha allahu tacala haddii allana gaadhsiiyo marka maxalkeeduna waa qalbiga qowlan waaxidan cid iskuma hayso laakiin carabku inuu kaalmeeyo ma laysku dayi karaa waa masaladaynu dib dhiganayna waa taa wa zaman zamankuna waa awalulcibaada waay ilamaa afartii aynu sheegnay mooyaane waa awalulcibaada ilamaa afartii aynu sheegnay mooyaane ha waa awal lcibaada afartaasun baa laga soo reebi niyadooda ka horeysa iyaga samayntooda ha niyadii baa iska sii horeysa haddaad dee soontii marka ugu dambeeya ee dee ay waagu soo baxayo aada la timaado waa shay iska waxa weeyaan mustaxab ah oo haddaan wax kaloo kaa goynayay markii hore niyada jirin dee aad kusii xoojinaysa uun laakiin niyadu way horeysay oo xalay baad niyootay inaad soonto haddaad waagu sidaa kuugu bariyey haddii kaleba oo cusriga iskaga jira daraaddeed ayaa lala eegan maayo awalka la odhan maayo marba saacadda inoo eegban inay gaadhay aan niyoonay lama odhanayo ka hor baa la iska sii niyoonay horaa la ysaga niyooday zakadii udxiyadii iyo kafaaraadka waaya si aawadeed bay bacdu ahlilcilmi markay arkeen waktigeedu inuu horeeyo bay ahdeen haddaba niyo yaan taa lagu magacaabin niyo wixii ficilka raacaa la yahdaa dee taa casmi ha la yahdo oo cazamtu sawma ha la yahdaa soomtii baan cazmiyey oo go-aansaday waa halkii aynu lahayn kafaaraadkuna waa waxyaabahan dee kafaaraadkan la bixinayo ama yemiin ha laga bixinayo ama wax kale ha laga bixinayo maxanaa waad sii niyoonaysaa oo inaad la xidhiidhisaa shardi ma kayfiya qaabka loo niyoonayaa wuxuu isku khilaafaa takhtalifu biikhtilaafi lmanwiya marba waxa la niyoonayo ayay isku khilaafaysaa soon salaad zako xaj marba wixii la niyoonayo dee qastintaadu qastinaysa unbay isku khilaafaysaa waa bixasab almanwiya markaa waxa la niyoonayo wey marba qaabka u keensanayo shardun shardigeedu adigu waa dhowr waa badan yahay ilaa toddoba shardi baa la yahdaa waa badan yahay isaga oo niyada waxaa shardi u ah haddaad mar leedahay cibaadadaa niyoonaya horta islaamu naawi gaal niyadii laa ictibaara lahu qofkan waxa weeye wax niyoonaya ile niyadii cibaaday u taallaye waa inuu muslim yahay tamyiizu naawi baa iyana shardi ah waa inuu qof wax kala soocaya yahay waa inuu qof wax kala soocaya yahay haddaan waxba kala soocayn cid kalea u niyoonaysa fii bacdi alaxyaan sida xajkii oo kale iyo ilmo yaroo sebi ah haddaad rabto inaad ka xajido dee adaa u niyoonaysa uma niyo garanaya waaba la xambaarsan yahay marka markaad niyo rabto inaad la timaado horta qofkii waa inuu muslim yahay maca dalika tamyiiz iyo wax kala sooc waa inuu leeyahay suu u yidhaahdo waxaa niyooday hadaanu tamyiis balahayna qof waalan yahay dee laa ictibaara lahu waxba niyadiisaan ka soo qaadi maala alcilmu bilmanwiyi waxaanuu niyoonayo waa inuu garanaya haddaan idhahdo salaad baan niyooday waa inaan salaaddii garanaya haddaanan garanaynba oo janaasada ku rukuuco dee maxaan markaa niyoonaya marka wixii waxaad garanayso waa inay tahay waxaad garanayso waa inay tahay waxaa kaloo shardi noqonaya niyadii maala cadamu lityaani bima yunaafi inaanu la imanin wax waxa weeye anfinaya oo niyadii wax ka hortegaya oo jaraya waa inaanu la iman oo waa inuu markaa maalan yahay wax dee goynayo haddii saasi dhacdo saasaan yeelaya salaadaba wa iskaga baxaya haddii hebel yimaado wax niyadii anfinayo ka hor imanaya waa inaanu la iman waayahay waxaan loo niyoonayaana marka hore waa inuu yahay masalan wax cibaado ahaan asal markaa cibaado ah waa inuu yahay waa inuu wax markaa cibaado ah yahay waxyaabaha qaarkood dee niyadu laguu shardin maayo marka wuxuu maadaamuu cibaado yahay waa inuu waxaani asal ahaan wax cibaado ama xidhiidh la leh oo weji kale cibaado ka noqonaya marka hore cibaado bayuu noqonin waa inuu yahay goynteeda iyo ka bixideedana waa inaanu shay ku xidhin imanka caadi buu la yimi laakiin tacliiq buu geliyey oo masalan waxaan waan samaynaya in kaana alamru kadalik haddii arrinku sidaa noqdo dee sax maaha waa in wax la jasmiyey ay tahay oo jasmu niya meesha wayna taallaa oo wax taradudana aanu la iman adugu haddii toddobadooda afar la isugu celiyana waa la heli karaa oo waxaba bima yunaafiha loogu celiyo intan kale oo dhan shaygu asal ahaan markuu cibaado noqdo qofkiina islaam dee cidda la imanaysaaba marka horeba muslim wuxuu la imanayaa ee niyada loo shardinayaana maadaamuu cibaado yahay islaamu naawi iyo tamyiiska iyo cadam almunaafin iyo wuxuu inay cibaadata haddaad intaa iskaga soo ururisiyo qadcigan iyo umuurahan kale way iska gudagelayaan laakiin marka la tafsiilinayo qaabkaasaa loo kala dhigay oo alcilmu bilmanwiyigana meesha la keeno oo saddexdii hore aynu sheegnay iyo cadam lityaani bima yunaafiha haddii intaa la iskaga ururiya afrad hore iska caadi wa maqsuud lxasan ujeeddo wanaagsan iyadana waxaa looga jeedaa maqsuudka laba qodob baa ugu muhiimsan oo niyada markaad la imanayso laba qodob baa ugu muhiimsan maqsuud ahaan oo qasdigeedu noqonaya kow tamyiisu alcibaadaat can alcaadaat shaygani hadduu marna iska caadaad iyo umuuro dunyawiyo iska caadiya noqon karo marna cibaado noqon karo niyadu waa ta kala saaraysa oo markaad maydhanayso inaad qabowsi iyo caadi ahaan isaga maydhanayso iyo inaad cibaado u maydhanayso ama jinaabo ka maydho ama gabadhi xayd iyo waxa ka maydhanayso ama waxa weeye jumco iyo waxa loo maydhanayo waxaad doonaysa u maydho inaad cibaade ahaan u maydhanayso iyo inaad qabowsi u maydhanayso cod sheegi kartaa ma jirto qofka halkaa ku maydhanaya maydhina cibaadana waa noqotaa caadana waa noqotaa marka niyadani waxay kala xadidaysaa horta wuxuu ma cibaada ama caada waa niyadaada marka maqsuudka qodobka waa looga qasdiyaa in niyada lagu kala saaro wixii cibaade ah iyo wixii caade ah qodobka labaad wa tamyiisu lcibaadaati bacdiha can bacdi tamyiiska kale la rabaa iyo maqsuudka kale la rabaa waa in cibaadaadka laftooda lagu kala saaraa oo markaad iminka halkaa laba ragcadood ku tukato labadaa ragcadood taxiitulmasjid inaad uga jeedo iyo inaad laba qalle oo lagugu lahaayo sunnaa uga jeedo iyo inaad laba aada ku nidartay ay tahay iyo salaaddii subax oo kaa tagtay inaad hadda qallaynayso iyo wax allaaliya waxaad uga jeedo cid sheegi kartaa ma jirto wadaadkaasi labuu tukaday talo labadu ma farad baa ma sunna mooye talow ma qadaa ma adaaba mooye cidna garan mayso marka cibaadaadkana waa lagu kala saaraa niyada asalkeedaba ujeedadan waa maqsuudun xasantan uu kuu sheegayaa maqsuudkeedu waa in iyada iyo caadaadka ay iyo cibaadaadka waa inay kala soocdo cibaadaadkiina waa inay kala socdo oo niyadaad ku kala saaraysa halkaa salaadaad ku tukanayso niyo unbaa lagu garan karaa wax ka cid kaloo fahmaysaa ma jirto hadhow adoo adugu sheego le ni labadanaad tukatay maxay ahayd waxaan uga jeeday waxaan uga jeeday daasaa niyadii ah maa qastuka markii lagu yaa tidhi waxaan uga qasdinay niyadii waa taa intaasaan uga jeeday markaa ti neefkaa aada bixisay ayaad mar odhanaysaa kaaluun baan uga jeeday dhowaan buu guursadayoo marna odhanaysaa kaalana waan uga jeeday zakadii laygu lahaana waan uga jeeday oo ceesaantanaan siiyey waa zako marna laga yaabaa inaad tidhaahid maya ee wax kaloo aan ku nidray ama waalidkay waxu bixiyo ama nadar aan galay ayuu ahaa niyadaadan unbaa xadidaysa cid ogi ma jirto neefka aad bixisay wax allaaliya waxaad uga jeedo cid garanaysaa ma jirto ama boqolkaa doolare qofkaad u dhiibtay inaad zaka uga jeedo iyo inaad wax kale uga jeedo cid fahmaysaa ma jirto markaa kow niyada toddobadaa qodob bay ka hadlaan intaasi inagaga filan khulaas ahaan markaa rukniga koobaad ama waajibka koobaad ama faradka koobaad saa doontaba u dhaho waa anniya weysadii waa inaad niyooto wahiya niyada haddaba kaanamaa inuu ku yidhi waruu adigii igu yidhi waa bixasabi alabwaabe kayfiyada adigii igu yidhi waa bixasabi alabwaabe marka niyada la joogo fii baabi lwuduu wadaadow maxaa la niyoodaa kaanamaa inuu su-aashaas weydiiyey wahiya iyadu imaa niyatu rafci lxadath imaa inaad niyooto rafci lxadath xadadka koryeelidiisa ay bimacnaa xukmahu xukumkiiga xadadka inaad kor yeesho waaya taasi waa qodob oo xadaثkuna waa amru اctibaariyu yaqumu bاlacضaa waa arin tixgelin ahaan sharcigu uu tixgeliyey oo xubnaha ku qumaya cibaadadiina si kale aanay ku banaanaanayn in la rafciyo mooyaane bima ilaa bimurakhista inuu jiro wax ruqsaynayo ogolaanaya mooyaane marka kow wahiya ima niyatu rafci اlxadaث ima inaad niyooto xadadka inaad iska kor yeesho haye aw iطahaarati lisalaa ama inaad niyooto salaada inaad u dahaaro qaadato waa qodob labaad oo aad niyoon karto aw ilwudu ama inaad weyse niyooto saddexdaasiba macnaha niyadii way kaa kaafin karaan buu leeyahy laakiin runtii saddexdani waxay kaafinayaan siiba la waxa weeye ta hore tan dambe khilaafaad baa gelaye laakiin ta hore waxay kaafinaysaa uun wixii ay odhan jireen alwuduء الrafaahiya ama marka alwuduء الsaliim qofkii fiyoobaa waysadiisii wey amaa qofka aan fiyoobeyn ee salisulbowl iyo waxqaba ama kaadi baa iska soconaysa ama waa gabadh mustaxaada oo dhiiggeeda iska socda ama neef baa qofkii iska socota iyo wax la mid a rafcu lxadath kuma filla cinda almadhab mana suura gala inuu niyoodo waayo waxay leeyihin xadaskiisiiba kor noqon maayo muxuu niyoodaa waxaad niyoonaysaa bay leeyihiin ama alwudu calaa qowlin madhabka waliba isku hayaan oo madhabka asalka a maya laakiin mutaahiriinta dambe haa yidhi marka qole waxay leedahay weyso way iskaga kaafilan tahay haddaad qof dee ciladaasi haysa tahay weyska iska niyood weyso kolliba taniba waa weyse eh qofkan wuxuun ka soconayaana wixiisuba go-aynin kolliba waiska weyso uune ile waxa aan weysahayn laguma tukadee ama bedelkeedoo aan tayamum ahayne ama iyadoo waxaba la waacay oo dee aada faaqidudahuray noqotay mooyaane markaa weyse iska niyood qolaa tihi qolana adahaara lisalaa waayo waa dahaara daruuriya way iskaga kaa filan tahay qolana labadaa qodob midna ma ogola ee waxay leeyihiin bes waxaad niyoon kartaa oo qura istibaaxa banaysi marka lagu yidhaahdo war hebelow maxaad niyoonaysaa adiga kaadidaada wa iska socotaa maxaa xadasna kaa kor noqon maayo maba kor noqdee maxaad odhanaysaa waxaan niyoonayaa salaad ku banaysi tusaale ahaan furihii salaadaan raadinaya weysadaydani waa fura salaadeed marka rafculxadath mooyaane cala saxiix waxaynu odhan karnaa labadan kaleba waa caadi haddii la niyoodo iyo istibaaxaduba istibaaxadu iyadu mugdi geli mayso hataa tahay war weysana maaha waa ku banaysi unbaan wadaa ile wax kalaan sameeyo garan maaye waayo weysadaydu de mar qura kaadida istaagi mayso maraan salaad ku jiriyo markale toona marka weysadan aan weysaysanayaa waa weysa marka ama waa alwudu alati tubixu lii asala waa tii salaada ii banaynaysa salaadunba ii banaynaysa oo iska gelaya iska socotee marka istibaaxu niyoonaya bay leeyihin waa inuu ku banaysi niyooda alwudu hadduu niyoodana cala saxiix wasa mutaahiriinta dambe u yisheene madhabka marka hore asalkiisi ay ahaanine laakiin mutaahiriinta dambe khilaafan lilmadhab xakan ay u iisheen waxay alwuduna waa ku filanta hadduu iska yidhaahdo wudu ayaa niyooday war waa ku filantay waayo waa weyso magac weysey leeda waa alwuduء الrafaahiya iyo alwuduء daruuriya tani waa weyso dani kugu qasabtay waa daruuri marka waa caadi aلطahaaraة lisalaa hadduu yidhaahdana lafdiga dahaara dahaara ibaaxiya iyo dahaara xaqiiqiya labaduba waa gudagelaysaa iyana waa iskaga filanta hadduu la yhahdo war maxaad niyootay weysadaada hebelo ila adiga waxba kaama go-aane waxa niyooday dee salaada u dahaaro qaadashadeeda miyaanay dahaaro ahayn weysadeydu weligeed baa iska socotay miyaanay dahaara xukmiya iska noqonay de m waa dahaara xukmiya daruuriya waa caadi dee bes adaba adahaaratu lisalaa baa niyooday waa caadi laakiin qodobkaa hore ee rafculxadadka waa qofka caadiga ah unbay u taallaa amaa kan kale uma taallo ee daa'imulxadadka ee xadadkiisuba aanu go-ayn iska socdo un wixiisu isagu waa banaysi iyo waxyaaba kaluu niyoonaya wa takunu waxay noqonaysaa haadihi niyadani cinda qaslilwajhi marka wejiga la maydhayo waayo muqaaranan bificli waynageynila mogta markaa wejiga la maydhayo ayay niyadu raacaysaa markaasi baad niyoonaysaa ama rafca alxadath ama adahaara lisalaa laakiin intaad iska fool dhaqato haddaad istaahid waar heedhe dee weysaba ka dhig oo horta maxaad ka fool dhaqanaysaa waad afarta xubnood ba iska maydhi midna masaxdii saddexna maydhi dee weyse noqon mayso intaanaad weli marin markaad marin rabto waa inaad u niyootaa weji maydhkaygani caado ma aha iyo iska fool dhaqasho maaha ee waa lil cibaado weyse bilowgeed wey waa inaad sidaa tahda waa inaad niyada taa ku haysaa marka cinda qaslilwejhi markaa wejiga maydhayo ayuu waxa weeye niyoonaya athaani rukniga labaad ama faradka labaad waa qaslulwejhi wejiga in la maydho wey jamiicii siduu u dhan yahay dhammaantii shacran iyo wabasharan timo iyo waxa weeye iyo tirhba waa in wejiga la maydhaa dhammaantii ilaa baaina alixya ilamaa garhka baa- guntiisa iyo baatinkiisa qarsoon mooyaane alkathiifati garhkii cufnaa iyo walcaaridayni markaa garhka qeybtan dhabannada ku taala ee alkathiifayn iyaduna cus- markaa cufnayd garhkii cufnaa ee isdhex gashanaa iyo dhabannada qeybtaa ku taalla waxa weeye ee garhka garhka marka hore daqankan buu uga jeedaa lafta laftan daqanka ayuu uga jeedaa marka hareeraha intan ka sii raacsan hariidka qeybtan sii raacsan ee sare ee ku xigtana waa tanuu leeyahay marka caaridaynka inta dhegta la siman ee yaree dhuubanna cidaar baa la yahdaa marka iyadoo isagoo quran liidkaa yar baa saddexdaa u kala baxaya lixya marka caarid iyo cidaar markaasaa mid kastaabana hadhow taniya la gelinaya laba laga dhigaya waaya sida awadeed ba waxay yidhaahdaan wejiga waxa ku yaala labaatan timayow wejiga labaatan timayow baa ka baxa kuwan labalabadaabay dee labalaba inoogu tirinayaan moogta marka labaatan timayow ayaa ka baxaya waayahay caarideynkii waa adiga arkaya labada dhaban kuwaa ku yaalla waa laba garhkan diqankani waa daqan iyaduna waa midh oo mid ahaan weeye masalan kuwan dhigaa la siman cidaarkuna waa cidaaraynoo iyaguna waa laba shaarubadii baa ku yaalla canfaqadii oo tan dibinta hoose ku taalla ah ee dibinta hoose hoosteeda ka baxda suuniyihii afartan markaa ahdaabta ay yidhaahdaane baalasha indhaha xiribaha afartooda isdaboolaya oo dee afarta afar baa loo tirinaya markay labaatan kuu sheegayaan waxa weeyaan shaarubada labadooda caaro midba magac gaara bay leeyihiin oo dee macnaha labadooduba baan u jeedaa marka sibaalaan bay yidhahdaan mogtay sibaalaan oo iyaga laftoodu shaarubada inta yare gaarka u baxaysa ama halkan ku baxaysa waa magac gaara canfaqada inta yare dibinta hoosteeda weyna haddii xaggan u dheeraato xaggan gaadho iyana waa magaceeda gaarka marka waxay noqonaysaa markaad tiriso waa labaatan buuro ah marka adigu labaatan kaa timayo ee wejiga ka baxa xitaa hamam kuwo la yaadaa jira oo haddii qofka wejiga timuhu ka soo galaan mawdiculhamamka ay fuqahaadu sheegaan oo dee meelahan hore kaa soo baxaan de waa weji uun weligeedba wejiga wejigaaga la eegi maayo waxa la eegaya wejiga bani aadamka kale caadiga ah qaalibka bani aadamka halka timuhu ka soo baxaan haddaad bidaar yeelatana bidaartaadu tixgelin male ee halkay caadi uga soo bixi jireen baa la eegaya hadday timahaaga halkan soo galaanna la tixgelin maaye halkay caadi uga bixi jireen baa la eegaya labada jeerba marka timaha wejiga ku yaala say u dhan yihiin waa la maydhaya kor iyo hoos waa la maydhaya wixii aan ka ahayn garhka iyo labada caaridayn ee garhka sii raacsan oo iyaga hadday cufan yihiinna dushuun baa laga maydhi tan kale sunnay noqonaysaa in la isdhexgeliyaa hadday fudud yihiin oo fudaydkana waxaa looga jeedaa cinda takhaadub wixii la arki karayo waa maa yuraa albasharata waraa'aha cinda takhaadub waa wixii la arkayo maalan basharada iyo jidhka marka la wada arkayo haddii halkaa laga arko jidhka xaaladaasi waa fudud yihin baa la odhanaya oo qofka kusoo hor fadhiya hal mitir iyo wax yar oo ka badan kuu jira hal mitir iyo rubuc ama bari wax lamida qofka halkaa soo fadhiya hadduu jidhkaaga timaa ka shisheeya arko oo ama ku yahahdo niyo waxay nabarkaa yare halkaa kaaga yaala iyadoo meeshii garhka ku yaallo ou jidhkaaga garhka ka shisheeyaba arko garhkaasi waa khafiif illoba illo waana la maydhayaa timaha iyo iyo jidhka ka hooseeyaba iyadoo timahana lagu qaydayo waa inaanay xadkii wejiga dhaafine dee intaa wejiga waa ina xadkeedii ku fadhiyeen haddii garhkaagu halkaa marayo de waa sheeko kale taasi oo masale kale ay noqonaysaa laakiin tan aynu ka hadlaynaa waa markay fii xaddil weji ku sugan yihiin waayahay qasululwajhi wejigii in la maydho wey horta wejiga laftiisa waa in la maydho jamiicii siduu u dhan yahay mar hadduu jamiicii yidhi madaxiina waxbaa lagaga soo daraya ayaa inta kale ku hareeraysane la soco oo ma laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib markaa si uu u dhammaystirmo wejiga oo jamiic u noqdo meelaha ka baxsanna waxbaa laga soo raacinaya ixtiyaada shacran iyo wabasharan intaba waa la maydhaya timo iyo jirhba ilaa baatina alixyati alkhahiifa ilamaa garhkii cufnaa mooyaane iyo walcaaridayni alkaiifayn iyo caaridaynkii kaiifaynka ahaa mooyaane cufnaa iyaguna kuwaa mooyaane oo kuwaasi hadday cufnaadaan korkuunbaa laga maydhay haddii kale waxoo dhan labaatanka ka baxa ama suniya ha noqde intay doona halaaleekaade waxay doona ha noqde timo kasta hadday si kasta u weynaadaan shaarbadood hadday heer kasta gaadhaan waa la maydhaya ilaa guntooda hoose athaalis ka saddexaad waa qaslu yadayhi maca mirfaqayhi waa inuu labadiisa gacmood maydho iyada oo suxulladuna la socdaa garhka iyagoo suxulladuna la jira waa inuu maydho xale gacmaa iyagoo suxulladuna la socda cafwan gacmaha iyagoo suxulladuna raacsan yihiin waa inuu maydhaa marka wuxuu ku rabaa inaanad u fahmin suxulka in laga riibayo oo aanad odrhan ilalmirfaqayni bay aayaddu tidhi mirfaqayn namiimkana waad hoos dhigi kartaa waanaad fadxin kartaa oo ra-da waad hoos dhigi kartaa marfiqayn iyo mirfaqayn waa caadi labadaba marka ilalmirfaqayn haddaad tidhaahid war suxulkii ilaa baa la geliyo dee ilaaduna inta badan luqada carbeed waxaa laga yaqaanaa waxaa ka dambeeya inaanu xagga hore gelin oo haddaad tahay dahabtu min kada ilaa kada inaanad meeshaa gaadhina qarkeeda aad ku istaagtaa laga fahmi karaa ama markaa qara'tu lqur'aana min suurati kada ilaa ilaadaa inaad leedahay suurat heblaayo waan dul istaagay una ma akrin baa laga fahmi karaa marka wuxuu rabaa taa inaanad fahmine inuu ku yahdo ilaada halkaasi haddaad ilaadaa qaayada ah ka dhigtana sunnadaa caddaysay oo tilmaantay nebigu inuu suxulka maydhi jiray bal ku wareejin jiray marka haddaan ilaadaa qaaya kugu daayana waxa weeye sunnada ayaa caddaysay in suxulka la maydhayo haddii kalena ilaa min xaysu luqa bimacnaa maca bay ku timaadaa maantana waa maca oo maca almirfaqayn baa la odhan ee ilaada halka soke ha soo dhigin taasuu rabaa inuu kaa baraarujiyo markaasuu maca kuu isticmaalaya waa qaslu yadayhi labadiisa gacmood inuu maydho maca mirfaqayhi iyadoo labadiisa suxulla lala qabo oo labada suxulla la maydhayo araabic waa masxu shayin min basharati ra'si waa inuu may waa inuu masaxo shay ka mid a jidhka madax marka wuxuu ku tusayaa cibradu inay madaxa tahay oo xuduud ra'si buu hadhow arrinta ku qeydi doonaa waa masxu shayin min basharati ra'si haye jidhka madaxa wax ka mid a inuu masaxo haye aw shacrihi ama timihiisa oo laakiin bishardi ma isagaaba yidhi ha ka daba tegin dhe walow bacda shacratin hadday doonto tin wax ka midaba ha noqotee bacda shacratin oo fii xadii xadkiisa ku sugan fii xaddi ra'si intaan doonaya waa intaa intaan marka hore islaa baraaruji intaasay ahayd markaasaan arkay arrintiiba waxay maraysaa manhaaja lama xanto oo isagaaba soo wadaba kelmaddii aan isla adqaydid marka wuxuu rabaa inuu kuu sheego oo ku yidhaahdo war madaxa jidhkiisa wax ka mida waa inaad masaxdaa oo madhabka shaaficiyadu waxay ku tageen madaxa qeybtii inay ku filan tahay in la dhammaystiraana sunno inay noqonayso oo xadiista nebigaee muujinaysa dhammaan madaxa in la masaxay allahuma ilaa in wax saarnaayeen mooyaane markuu muruxsanaa madaxu in la wada masaxay sheegaysaa waxay leeyihiin waa calaa sabiil alistixbaab aayaddu intay sheegaysaana ba'da aayadda ku jirtana tabciidiyaanu ku fasiraynaa waa qeyb ahaan waayo madaxa sidiisa waa loogu gudbin karaya wamsaxuu ru'uusakum waa la odhan karaya biru'uusikum maadaamo la yidhi ba'dani macnaha meesha loo keenay macnahana waa tabciidiyay leeyihin marka waxaanu leenahay bay leeyihin wamsaxuu masaxa biru'uusikum ay bacda ru'uusikum madaxiina wax ka mid ah cinda shaaficiya waa sidaa mana diidana in la wada masaxo sunno ay tahay taa kuu diidi maayaan haddaad mar kasta masaxaysana cidi kuguma haysato shaaficiyana kuguma haysato cid kale kuguma haysato waana sida fiican laakiin ma gudaysaa intaa wax ka yar inta laysku hayaa waa intaa marka shaaficiyadu haa bay leeyihin way gudaysaa bay leeyihin waaya walamru fi dalika waasic tin wax ka midana ha noqoto buu yidhi oo madaxa xadkiisa ku sugan madaxa xadkiisa ku sugan buu ku qayday waayo madaxa ayaa maqsuud ah weysada timuu maqsuud maa timuu waa tabac timuhu maqsuud maaha e maqsuudku waa madaxa haddii se lagu yidhaahdoo timaha xiirin ama xaj daraaddi ama cumro daraaddi ama wax la mid a tinka dheeree xadka ka baxay waxa weeye madaxa wuu ku qusaynaya oo fidyo iyo wixii uu kugu keeni lahaa wuu kugu keenaya laakiin kani maanta ku qusayn maayo oo suuragal maaha intaad adoo timo dheer leh inaad timaha madaxa umasaxdo caarada umasaxdo waa tahay wanigaa madaxii masaxay intaad timahaagii soo jiido oo halkaa madaxa ka masaxdo inaad tahay bes miyaana madaxii masaxin abadan baa lagu odhanya waxba kama jiraan haddaad tima masaxayso tima xadka madaxa ku jira oo aan ka bixin masax kuwii garbaa kuu saarnaa haddaad saawira masaxdo dee suuragal maaha marka bishardi waa inay xadka madaxa ku sugan yihiin ka gudub alkhaamis waa qaslu rijlayhi labada adin waa in la uu maydho waa qaslu maydhista rijlayhi uu maydho maca kacbayhi iyadoo labada canqowna lala qabo canqowyadan taagtaaganna iyada oo lala qabo marka adimada aada maydhaysana waa inaad canqowyadana raacisaa oo canqowgana waa inaad maydha ku dartaa asaadisu rukniga lixaad ama waajibka lixaad ama faradka lixaad saa doonta waa cabiro waa atartiibu haakada waa in sidaasi loo soo kala horeysiiyo oo loo tartiibiyo oo sidaa ay u kala horeeyaan waa inaanaad isku dhex qasin ee tartiibka waa inaad ilaalisaa wejigaa u horeeya marka niyada laga yimaado markaad niyoto afarta xubnood wejigaa kowa markaad niyadii la tile haddaanad niyo la iman weyseba noqon mayse laakiin markaad niyadii la timaado wejigaa kow ah gacmaha laba ah iyagu labada gacmood midiga bidx saa doonsado kala hormaray iyagu isku hal xubinu gacmaha laba ah madaxaa saddexa lugaha afara afartooda tabtooda u ilaali tartiib wayna ku yihin haddii afar nin kula kala boodaan oo midba xubin maydho hal daqiiqad kaa gaadhsiiyaan war ku dikada yidhaahdaan wejigoo quraa soo xasilaya saddexda kale waxba kama jiraan waayo tartiibkii baa lumay xaggey kuugu dhigdhigeen ee midna madaxa isaga masaxa qaarna lugaa isaga maydheen oo midba lugu qabsaday qaarba midba gacan u qabsaday midna wejiga kuugu maydhay wixiiba hadday hal mar isla eegta mar haddaanay tartiib lahayn wejigoo quraa soo xasilaya sidaa daraaddeed ba u yidhaahdeen afar jeer hadduu weysaysto oo bilaa tartiiba afar jeer hadduu weysaysto salaada weysadeedii markaa waa u ansaxaysa waayo marka koobaad wejigoo quraa soo xasilaya siduu doonaha isu hor iyo dabamarya meesha doonaha ka bilaabo hadduu lugaha xitaa ka soo bilaabo koru soo socdo markuu wejiga marayuunbaa kow ah waxaan kale waxba kama jiraan waxaan kale uu kala wado waxba kama jiraan wejiguunbaa kow ah intan kale wuu iska soo qabowsaday marka labaad ee misna uu qaso gacamahunbaa soo baxaya waxaa kaluu wadaa waxba kama jiraan marka saddexaad madaxa masaxadiisubaa soo xasilaysa marka afraadna lugaha marka afar jeer oo isku qasan oo aad walaaqday weysadii waad helaysa way kuu soo xasilaysa laakiin haddii kale ma suuragala tartiibku cinda almadhab waxa weeye waa rukni wey sinaba looma dhaafi karo waxaanay leeyihiin waxaanu ka xujaysanaynaa waa marka koobaade aayadda lafdi markaa tartiib tusinaya yaanuba ka muuqanin xagga cadafka markaa waawda laga fiiriyo laakiin luqada carbeed laba shay oo kala jinsi ah haddii la rabo in laysku cadfoo laysraaciyo haddaan ujeeddo kale laga lahayn waxa weeye waa la kala saaraa markaa meeshan maqsuul iyo mamsuux baa yaalay wax la maydhayo iyo wax la masaxayo haddaan tartiib la ilaalinaynin maxaa lugihii oo maydhis ah iyo waxaweeye madaxii oo masixid ah loo kala dhex geliyey gacmaha iyo masalan la ysugu darayo marka hore weji maydha baa la tilmaamaya gacmo maydha mamsuux baa la dhex geliyey wax la masaxayo oo madaxii ah kadib baa lugiina la dambeysiyey haddaanay xikmad iyo tartiib ku jirin maxaa labadan la ysugu daraybaya iyo haatan lugaha loo raacin waayo dabeedna masaxaadda gaar loogu saari waayo halkaasi waxayna tusaysaa inay jirto xigmad iyo waxa weeyaan ujeedo la ysugu dhexgeliyay oo tilmaamaysa sidaa ay u kala horeeyaan inay u kala horeeyaan oo aan kuwii islahaa la israacin taasi waa weji bayaade waa midda kale eh sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam annagu ma hayna bay ahdeen waa jiraan xadiis bacdu ahlilcilmi sugeen oo sunan abi daawud iyo keyrkiiba ku sugan oo tartiibka meesha ka saaraya lakiin iyagoo xadiiskaasina agtooda kama ansixin marka waxay ahdeen waxaanu tilmaamaynaa adilada inta nebiga ka soo aroortaiyo cid kastoo sifaysay weysadiisana tartiib bay ku sifaysay nebigana waxaa ka sugan bay yahday ibda-uu bima bada allahu min war halkii ilaahay uu ka bilaabay ka bilaaba markii safa iyo marwa la sheegayay alcibra waa bicumuumi lafdi bay yahay laa bikhusuusi saba qaarkood oo xadiis ku soo arooriyey halka weysada lafteedana waa jiraan oo yaro xoojiyey laakiin xadiiska nadar baa ku sugane kan aan cidiba isku haysan baanu qaadanaynaa bay haddii kan kalena lagaba bushiyo waxaanu ka qaadanaynaa kan guud marka waxaanu leenahay bay annagu waa rukni xaaladdaa kalena ma hayno ciddii laakiin xaaladda kale haysay dee waa ku khilaafaysaa istidlaalka noocanana waa uga jawaabaysa laakiin hadda uma jeedno inaynu wax ku nidhaahno laba jeeruun bay waxa weeya had iyo jeer shaaficiyadu ridaan tartiibka laba weyso tartiibka way ridaan lakiin inta kale tartiibku waa muctabar haddii masalan markii xadasul asqar iyo akbarka la isdhexgelinayo weysada ee masalan maydha oo kale iyo la isdhexgelinayey labadii xadasba hal meel lagula imanayey ee maydhan la hoosgelinayey markaasoo kale tartiibka way ridaan shardi maaha bay ahdaan weysadaa maydha hoosgelaysaa marka labaad ee iyadana meesha ay ka saarayaan ama marka labaad ee meesha iyana ay ka saarayaan waa markaad biyo muquurto iyo wixii la mid ah haddaad biyo muquurto oo masalan sidaa aada ku markaa ku niyooto weysadiina oo intaad biyihii isku tuurto aada sidaa ku niyooto xaaladda noocaasiyana way kaa dhacaysaa weysada tartiibkeedii iska tartiib taqdiiriya baa la samaynaya waa la qadarayaa uun efrad weeye ka dhig haddaad doonto madaxaba horraysay ama meeshaad doonto horraysiyo waa la qadarayaa mar haddaad isku tuurtay oo aada muquurtay waxay noqonaysaa in la yidhaahdo markaa weysadii usoo xasisha weysadii usoo xasisha laakiin markaasoo kale qeybtoodu waxay ku qaydaan ilowba ilow marka ay madaxa biyu taabanayeen waa inuu niyeydaa maadaama biyo awalulqasli markaa wejihi niyada lala iman jiray waxa weya waa inuu markaa niyoodaa inuu weyse qaadanayo deedna marku saa isugu tuuree muquuro waxa weeye waa usoo xasilaysaa waa usoo xasilaysaa waay haddii uu markuu madaxii kala baxay markuu marka hore biyaa isku tuuray uu niyoodo isagoo madaxii kala baxo marka dambena biyu dee madaxu aanay taabanayn dee taasi weyse noqon maysa weligaama muquuro niyadaa dambaysa laakiin waa inaad markaa ay wejiga taabanayaan niyadiina meesha ay taallaa oo ay sidaa kugu wada gaadhaan insha allahu tacaala kitaabkii sibaaban ugu soo gaabiya bal wixii dambe waa ka dadaali doonaa halkaa haynoo joogto wallahu subxaanahu wa tacala aclam